gobolka waqooyi bari alxamdulilah roobab badan kama dhicin sanadka dee aan soo dhaafnay abaar daba dheer ayaa jirtay roobihii gugana si fiican looma helin ilaahay ayaan baryaynaa inuu ummadda soo qaboojiyo insha allah dowlad goboleedka wajeer garis mandheran waxaan filaynaa maadaama ay soo doorteen dad cusub iyo baarlamaan cusub oo gobolka ah inay ayakana ay ku dhaqaaqaan sidii ay shacabka ugu shaqayn lahaayeen waayahay inkastoo doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday ay jireen buuq fara badan oo hareeyey oo maxkamaddu dhowr jeer ay warar kala duwan ka soo saartay haddana kursigaaga adiga lagugu soo doortay ee gaaris oo kale weli buuq ayaa ka taagnaa maxkamad baa jirtay in musharaxii kula tartamayay uu kaa geeyey dacwaddii maxkamaddii xaggay ku dambeysay maxkamaddii u taala taas dadka kursiga laga soo doortay waxay doorteen saddex jeer labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii labadii kun iyo toddobiyo tobankii cod labadii goor oo la-aan helin oo la yaab lay siiyeen taqriiban labaatan iyo laba kun iyo siddeed boqol qofkii igu xogay waxaan kaga horreeyey siddeed kun iyo iyo dhowr haddana maxkamadda yuu aaday maxkamadda way way way amarkeeda waxay bixin bisha koowaad ama bisha labaad ayaan sugaynaa marka taa waa mid maxkamad u taalo soomaaliya iyo kenya horey waxaa jirtay inay isku haysteen dacwad dhinaca badda ku aadan toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa soconayay muran iyo dibadbaxyo ay dhigayeen dadka ku nool degmada beled xaawo isku dhacyo halkaasi ciidamada ilaalada xuduudda iyo beled xaawo ku dhex maray soomaaliya waxay u dirtay wafdi xaqiiqa raadina arrinta dhibaatada xuduudda dhinaca beled xaawo maxaad ka ogtahay wasiirka gudaha soomaaliya uu hadlay uu tegay beled xaawa wuu soo arkay wixii la sheegaya ku diray kuturkutaantuu soo sheegay v o a baan ka dhegeystanay marka dawladda kenya iyo dawladda soomaaliya sidii dawladaha kale aan xuduudka aan wadaagno xuduudyaha waa shay cad oo international ah oo sawirkiisa uu banaanka yaalla dawladda kenyana uma joodo inay waddan qaato kaanagaana diiqanaka waddanka kenya waa waddan weyn bad buu leeyahay buuruu leeyahay meelo waxaa jirta roobka habeen maanuu ka do-o oo caleenta iyo ishaha dhul wuxuu leeyahay si noodistan oo kale gobolka waqooyi bari oo lagu talagal in xoolaha geeriya looda lagu xanaaneeyo marka hadda waddan ma aragte laamadeed ku jiro oo yar oo bad dhaxda ku dhex jiro oo oo meel u dhaaqala mayo dhulka aan haysano waa taqriiban million square kilometers dawladda soomaaliya annakana xariiran leenahay xariir fiican baa naga dhexeeya waxaana leenahay habeenkaasaa ka shaqaynaa sidii nabadgelya iyo xasilooni oga dhici lahayd derbigaasna waxaa nagu qasbay nimanka la yihahda al-shabaab marka dawladda soomaaliya waxaan rabnaa inay nagala shaqayso sidii annakoo iswadano aan nimankaas u ceribtiri lahayn haddii nimankaa la ceribtiro xuduud lama bahnanahay waxaan rabnaa labada wadan in sida hadda tanzania kenya iyo uganda aan ka rabno in wadamada laisku furo oo geela jooga garis uu sanadka waktiga gugana uu joogo kismaayo iyo iyo dhulka iyo beledweyne uu kasoo uu kasoo daaqo waktiga kalena geela beled weynen iyo kismaayana ay imaadaan ilaa iyo ijaara yaan rabnaa marka derbiga wixii nagu qasbo soomaalida waxay tidhahdaa oonka maxaa keenay oonka waxaa keenay qorax somo derbigaa waxaa keenay shabaab